dadka soomaaliyeed ayaa inta badan waayadan dambe waxa ay si aad ah isticmaalkiisa u badiyeen gaaska cuntada lagu karsado kaasi oo meesha ka saaray isticmaalkii badnaa ee dhuxusha laga sameeyo dhirta oo nabaad guur u geysatay deegaanka bulshada soomaaliyeed ayaana in muddo ah lagula talinayay in ay isticmaalaan gaaska cuntada lagu karsado si deegaanka nabaad guurka looga badbaadiyo iyadoo adeegsiga gaaska uu yareeyey isticmaalka dhuxusha ayaa haddana waxaa jirta khatara ku gadaaman isticmaalka gaaska taasi oo ah inuu dhaliyo dabka kaca guriga u yaallo taasi oo sababi karta khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed inta badan waxaa dhacdaa in dabka ka dhashay gaaska oo khasaare kala duwan geysto wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland caydiid saleebaan xaaji ayaa bulshada reer jubbaland gaar ahaan dadka isticmaala gaaska cuntada lagu kariyo ugu baaqay in xilligan oo ay jiraan dabeelo xoogan ah ay taxadir muujiyaan waxaa kaloo khatar ah oo xilligan oo kale laga rabaa dadka ay adeegsada gaaska waxa lagu karsado cuntada lagu kariyo oo taxadir badan u baahan khatar badanna samayn kara waxaa la rabaa inay ka taxadiraan gabdhaha ku karinaya iyo ragga wixii gaaskaa isticmaala xilliga dabaysha oo xilligan oo kale la joogo stagekii ay markii hore isticmaali jireen wax lagu karin jiray gaaska in hoos looga dhigo si looga taxadiro in aanu dab ka kicin qof kasta oo isticmaalaya gaaskaasna waxaa laga rabaa inta makiinadaasi u shidan tahay ee uu cunto karsanayo in uusan ka duldhaqaaqin makiinadaas soomaalida gabdhaha soomaaliyed waxay yaqaanaan intay makiinada shidaan raashin saaraan banaanka inay dhar ula baxdo dhar ku dhaqanayso iyadoo aan ka warqabin makiinadii ay dabka saartay waxay la iman karto saameyna dabayl yari hadday ku dhufato oo bahashan meesha uu dabkaasi ka hurayo keliya dabayshu gaadho wuxuu sameynayaa qarax qaraxaan waxba ka hadhin oo ka badbaadin reero badan oo soomaaliyeedna dhibaatadaasaa gaadhay oo khasaarahaasaa soo gaadhay marka aada iyo aad baad u mahadsan tihiin